madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xiriga ka jaray dhismaha bangiga dowlad goboleedka puntland laanta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari munaasabada xirig jarka ayaa waxaa ka qeyb galay golayaasha maamulka puntland mas-uuliyiinta bangiga la taliyaal madaxweyne maamulka gobolka bari iyo kan degmada boosaaso qadar ogaas cabdi agaasimaha guud ee bangiyada maamulka puntland ayaa sheegay in bangigan yahay kii saddexaad oo maamulka puntland hirgeliyo xarig jarkan aan samaynayno ama qaybtaan aan furayno shantii sano ee lasoo dhaafay ama lixdii sano ee lasoo dhaafay waa kii saddexaad oo aan xarigga ka jirno arrintaasna waxay ku timi isku tashigii madaxweynuhu lagu hogaaminayey bangigu wuxuu hagaa nidaamka dowladeed ee maaliyadeed ee waddanka bangiga dowladda puntland waxaa ka muuqata inuu horumar aad iyo aad u weyn ka sameeyey hufnaanta ilaalinta dhaqaalaha cashubixiyaasha waddanka muhiimadda aanu samayno waa inaan ururinno dakhligii kadibna miisaaniyadda siday lagu ansixiyey inaanu ku kharaj garayno muhiimadda noogu weynoo taas waan qabanno waxaana kaloo kor joogtaynaa bangiyada iyo hay-adaha maaliyadeeda waddanka intaas keliya maaha laakiin muhiimada ka waaweyn buu bankigu qabtaa laakiin kuwaasaa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay munaasabada xirig jarka ayaa sheegay in maamulka puntland uu samaysanayo lacag u gaar ah oo la jaanqaadaya nidaamka federaalka caalamka runtii farxad weyn bay maanta noo tahay inaan bangiga laantiisa dhismaha cusub lagu sameeya inaan xarij waa tilmaan waayadan socotay oo ah in aad loo horumariyo dhinaca adeegyada dowladda mudnaan la siiyo hay-adaha maaliyadda waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu maaha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadan ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta lagu jiro haddii ilaahaydan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay bangiga maamulka puntland laanta magaalada boosaaso ee xiriga laga jaray ayaa door muhiima ka qaadanaya sare u qaadidda iyo nidaaminta dakhliga maamulka puntland